halkani waa laanta afka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadkao dhan dhegeystayaasheena sharafta lahow qaybta kuwaad ee barnaamijkan waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii nolosha qoyska oo inoo soo jeedinaya muuse kadib waxaa inoo raacaya cashar inooga imaanaya kitaabka nolosha oo inoo soo jeedinaya ismaaciil anigoo ah faarax aan idin leeyahay dhegeys wacan sidii caadadaynoo ahayd waxaa labadaas barnaamij inoo raaci doona heysihii ugu dambeeyey casriga ah ee qaar kaleo qaaraamiya oo markaasi xusuuska ugu reebaya dhegeystayaasheena sharafta leh waxaynu idinka codsanaynaa inaad barnaamijkan si wacan u dhegeysataan si markaasi haddii aad wax su-aal ama fikrad u qabtaan inoogu soo qortaan cinwaankeena dib ayaan idinkaga sheegi doonaa intaynan u gudagelin barnaamijkaasi aynu u leexano xaggii heesaha kuna soo dhowaada heestan barnaamijka nolosha qoyska waa mid xiiso badan oo ala ku saabsan arrimaha qoyska waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan waxaana inoo soo jeedinaya muuse mowduuca maanta wuxuu ku saabsan yahay nadiifinta qolalka intaynan u gudbin aynu dhegaysanno heestan
sheekadiisa taaflaygu sheego qisa aad u waaliyo qaybtii libaaxay layla qaadanayse adiguna qasaasiyo axarigu abuurto ol badbaadgeystay adiguna kasaasiyo qaxarigu abuurto borbaadgeystay ardigagu maranban qurux baadiraabo naftaa igu ka badbahaystee uma qalanjeda caashaqa qalbigagu maraftan quruxdaadi raaco naftaa igu ka qasbahaysee uma qalan jira caashaqa wuxuu qoray ilaahba rabkii laqaada cindigayga kuma qabin iyo kuursanayso qof kale jiraacdee wuxuu qoray ilaahba markii la qaadaa cindigayga kuma qabin ila fursanayso qof kale jaraacdee ana waxaan qoslahayaa alaqii qiyaama alla iiga qaadee أنا وحق يا أرتي قيامة ألاقيك قاري قلبي قلبه مرمطان وروح باب الرعب نفسها
qolka nadiifka ah weligii nadiif ma ahaanayo waxaa jirta meelo ka mid ah guriga oo mar kastaba wasaqoobaya qaarna waxay wasaqoobaan isbuuca isbuuca ka dambeeya sidee ayaad u samaynaysaa shay ay leeyihiin wuxuu ka muhiim ballaaran yahay waxa aad samaynaysid waxaa jirta alaab gurigaaga taala oo aad odhanaysid waxay u baahan yihiin in maalin kasta la nadiifiyo qaarna isbuucii hal mar ayay u baahan yihiin in la nadiifiyo waxa aad raadisaa qaybaba gurigaaga ka tirsan ee u baahan in isbuuciiba hal mar la nadiifiyo sida dariishadaha tirtiridda nadiifinta sibirka kushiinka iyo xooshka guriga ama cawska guriga xitaa waxaad samayn kartaa jadwal ku saabsan nadiifinta guriga kaasoo ku tusaya maalin kasta wixii aad guriga ka qaban lahayd kaba soo qaad maanta waxaad nadiifin dariishadaha isbuuca xiga sibirka shay kalena marka aada u malaynaysid inuu ku habboon yahay nadiifinta aada maalinlaha ama isbuuclaha aada u qabatid marka laga soo tago waxaa jirta meelo kale oo u baahan nadiifin meelahaas oo wasaqda kaydsada wasaqda iyo xuub caaradaha ayaa waxay isku kaydiyaan meelaha derbiyadu iska qabtaan armaajadaha dharka la gasho iyo geesaska guriga waa adiga qashinka ay caaradu ku reebto derbiga oo ah meelaha qarsoon sida derbiga geesaheeda iyo armaajooyinka hoostooda oo ay ku reebto tani waa shaqo adag waxaa jira dad qashin ururis ah oo iska dhigta joornaalada dharka waraaqaha iyo buugta xitaa haddii aanay u baahnayn kuwan iyagaa maxaad u samayn haddii qofku kaydsado alaabtan oo kale waxa uu doonayaa inuu mustaqbalka isticmaalo taasi runtii ma ahan mid cad ama sharaxaad buuxda laga bixiyey waxa uu qofku u baahan yahay waa wakhti uu arrimahan ku kala sooco fiirfiiri waxyaalaha aada u baahan tahay inaad tuurto ama si qof uu anfacayo in aad u baahan tahay gaar u sooc oo meel dhigo waxuu qofku u baahan yahay waa wakhti uu arrimahan u kala sooco fiirfiiri waxyaalaha aad u baahan tahay inaad tuurto ama si qof uu anfacayo inta aad u baahan tahayna gaar u sooc oo meel dhigo waxaa jira dad fara badan oo isticmaali kara dharka aadan isticmaalin bilooyin ama sannado haddana waxay kaa qaadanayeen boos weyn oo gurigaaga ka tirsan oo runtii aada waxyaabo kale aada dhigan kartay alaabta noocan oo kale ah sida buwaagta waraaqaha iyo dharka duugga ah waxaa jira dad dib u hagaajin ku samaynaya oo ka soo saaraya alaab cusub haddii aad alaabtan meesha ka bixisid waxaa kuu soo baxaya boos weyn booskaas guriga waxa uu ku xiran yahay sida aad alaabta u nadaamisay haddii aad si wacan u nadaamiso alaabta waxaa kuu soo baxaya nafis weyn isla markaasi haad guriga nadiifinaysid oo aad alaabta ka soo saaraysid armaajooyinka bal guriga si wanaagsan u eg oo fiir inaad si ka duwan u habeen kartid si uu baaxad uu kugu soo baxo waxaa dhici karta inay guriga kugu jiraan alaab aadan u baahnayn gurigan aan ku habboonayn waxyaalaha aadan sida joogtada ah ugu baahnayn waxa aad dhigtaa meel dambe ama meel aad inta badan gelin waxaa dhici karta inay jiraan alaab u baahan in dayactir lagu sameeyo haddii ninkaada ama wiilkaaga aada dhashay uu xirfad u leeyahay hagaajinta shaygaas si deg deg ah ayuu kugu hagaajin karaa waxaad arki kartaa in jadwalkaaga maalimaha ah ama isbuuclaha ah aad ku aragtid shaqo aanay dumarku qaban karin tusaale ahaan ka soo qaad inay jirto armaajo ama miis loo baahan yahay in laga qaado meesha uu yaalo shaqada noocan oo kaleha waxay u baahan tahay cid kugu gacan qabataa qof dariskaaga ah ama qof qaraaba ayaa gacan kaa siin kara hawshan haddii markaasi ay joogaan oo ay leeyihiin fursad laakiin inta badan ninkaaga ayaa la doonayaa inuu gacan kaa siiyo qabashada hawshan sidee ayaad ku helaysaa isaga si uu kaga caawiyo hawshan ka dhig shaqada mid uusan dan ka lahayn xitaa haddii uu kugu caawiyo laakiin haddii aad ku qaylisid oo aad eedaysid kuma faraxsanaanayo inuu ku caawiyo waxaa jirta hab aan qofka wax uga codsan kartid kaasoo ka yeelaya inuu jeclaado inuu kugu caawiyo waxa aad u baahan tahay in lagaa gacan qabto waxaa jirta farxad ka timaada caawimidda aad caawinaysid qof ku baahan cashirkan wuxuu na barayaa walaalayaal inaan markaan isku caawin howlaha guriga inuusan ninka odayga ah guriga aabbaha waa usi dhihin macnaha qofka dumarka ma caawiyi kartid qof walba waxaa loo baahan yahay inuu markaasi ku caawiyo qofka kale hawsha sida weliba qof walba inuu yeesho qolkiisa ama qolkiisana uu ka mid noqdo mas-uul si markaasi hawsha u fududaato
waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysateen barnaamijkaasi nolosha qoyska haddii aad qabtaan su-aal ku saabsan barnaamijkan ama aad doonaysaan in wax lagu kordhiyo ama laga bedelo fadlan inala socodsiiya inoo soo qora ciwaankeenu waa codka rajada dadka sanduuqa boosta afar laba toddoba lix nairobi kenya mar labaan idkugu celino ciwaankeenu waa codka rajada dadka sanduuqa boosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya haddana waxaad kusoo dhawaataan heestan
Oh,
waxaan filayaa inaad ka hesheen heestan iyo haddana waxaad ku soo dhawaataan cashirkii inooga imaanayay kitaabka nolosha oo inoo soo jeedinaya ismaaciil waxuu maanta ku saabsan yahay ciisaha iyo beelsabaab inta ka horeysana inuu dhegeysano khasiidadan
walaalayaal kuso dhawaada barnaamijkaana maanta waxaanu baranaynaa wax ku saabsan ciise iyo sheedaanka sheedaamanka ugu weynaa oo la oran jiray belzebul waxaanu arkaynaa intaan bacdi arrimaha aan bilaabin aanu akhrino ayadahani la hogaamin doono markaasaa waxaa loo keenay jinoole indhala oo carab la wuuna boogsiiyey sida darteed ninkii carabka lahaa waa hadlay oo wax arkay kolkaasaa dadkii badnaa oo dhammu yidhaahdeen arkeen oo waxay yidhaahdeen kanu miyay ahayn in daawud laakiin farisiintu goortay maqleen waxay yidhaahdeen kanu jiniyaal jiniyada waa kale suma kuma saaro belzebel oo ah madaxda jiniyada maahee laakiin isagoo garanaya fikraddooda ayuu ku yidhi boqortooyada boqortooyo walba oo kala qaybsani cidla bay noqonay noqotaa oo magaalo walba iyo guri walba oo kala qaybsani ma taagnaan doono walaalayaal waxaanu arkaynaa wax ku saabsan dadkani oo iimaanka yaraa markay arkeen inuu ciise bogsinayo oo waxyaala weyn uu suubinayo dadkan farisiintu sidaa hore u soo aragnay kama ay fikirin weligood inuu maaragtay ilaah uu ayaga furfuri karo oo waxyaala weyn u suubin karo waayo ayaga waxay isu haysteen in wax kastoo layaab le ay arkaan shaydaanka ay ka yimaadaan waana ilaah bay caabudayeen kor ahaan ilaahna way aqooneen haddii la yidhahdo wada hadal laakiin ilaahaga dhabta ah oo wax kasta awoodo ma ay ka saydhin taas darteed waxay ciise ku ekeysiyeen xooggii ama amarka uu ilaah siiyey in uu yahay wax ka imaaday shaydaankii shaydaamanka ugu weynaa oo la oran jiray belzebel waayo waxay yidhaahdeen kanuu wax kale kuma shaqaynayo ilaa waa shaydaamanka shaydaamanka ugu weynaa ayuu shaydaanku saaraya laakiin ciise ayaa ugu jawaabay oo yidhi boqortooyada kala qaybsan weligeed ma taagnaan doonto oo magaalo kala qaybsanna ma taagnaan doonto tan waxay tusaysaa shaydaanku wuu inuu wada shaqeeyaa oo kii ilaah u shaqaynaana wuu inuu ilaahnimo ku shaqeeyaa labadan laba isle ma aha mid midka kale u shaqaynaya ma jirto laakiin midba midka kale uu cadow u yahay ciise wuxuu ku saarayay xoogga uu ilaah siiyey waayo asaga wuxuu ahaa madiga ilaaha uu soo diray inuu badbaadiyo adduunku jinniyaalka wasaqda ah iyo ruux wasaqda ah iyo cudur kasto inuu ka koreeyo laakiin ma aha inuu jiniyada jinniyada ugu weyn uu jinniga saaraya muxuu ugu saarayaa waayo waa isla wada shaqaynayaan laakiin ciise ayaa ku saaraya xoogguu ilaah ugu soo diray waayo asaga wax kasta wuu ka amar badan yahay wax kasta wuu ka amar weyn yahay waayo waxaa la siiyey markii la baabtiisay waxaa la siiyey amar oo dhan oo ka u dhexeeyo adduunku iyo iyo cirka haddii aan aragno ama geedka wanaag wanaajiya waayo waxaa jira midho fiican baa ka soo baxa geedka xunna midho xun baa ka soo baxa shaydaanka weligiis wuu waa geed xun oo midho wanaagsan weligood kama soo baxayaan laakiin wuxuu ciise suubinaya haddii midhaheeda ahayd midho wanaagsan walaalayaal ma dhihi karno waa shayddaannimo waayo shayddaanku midhihiisu waa xumaan sidaan arki doonno iyo sidaan aragnayba laakiin midhaha xag ilaah ka imaaday iyo ruuxu quduusku lagugu dhaqdo waxaa waaye midho wanaagsan oona arkayno inay tahay ilaah ilaahaygiina dhoortaa oo na badbaadiya aa naga dhaliya midhaha wanaagsan haddii aan si fiirino markay nimankan ku fikirayan inuu shaydaan yahay waxaa waaye niyaddooda uma ay furin ilaah oo markay ciise masiix uu mucjisooyinkan oo dhan uu suubinayay waxay u arkeen oy kor le ugu arkeen inuu yahay iska ciyaarayo waayo waxay arkeen nebiye badan macalimiid badan oo waxyaalo baray laakiin weligood lama arkin ficilkooda miro wanaagsan lagama arkin marka layaab ma aha inay maaragtay ay rumaysan waayaan inta ugu horreyso ciise waayo weligood sidaan hore usoo aragnay way yaabeen dadkii reer galiili markay arkeen ninkan baraayo wuxuu barayana ku wacdinayo oo wuxuu ku wacdiyena kusoo baxayana ficil oo dadka bogsinayo oona wax ka suubinayo marka walaalayaal annagana aan niyaddayna maanta ay noqonin dadkan laakiin aan u fufurno niyaddayna ilaah inuu yahay kan wax kasta aawado oo dembiyadayna naga habeen karo
dhegeystayaasheena qiimaha qadarinta mudan oo maanta waxaa inta inoogu eeg barnaamijyadii aynu hawada idiin soo marin jirnay xiliyadan oo kale halkaad inagala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan haddii aad haysaan wax talaa ama tusaalaha ay ku saabsan barnaamijyada aynu halkan ka soo baahino fadlan inoo soo qorayna la socodsiiya ciwaankeena waxa weeye codka rajada dadka sanduuqa boosta afartan iyo laba labaatan iyo toddoba lix nairobi kenya mar labaad aan idinkugu celino ciwaankeenu waa codka rajada dadka sanduuqa boosta afartan iyo laba labaatan iyo toddoba lix nairobi kenya barnaamijkan waxaa isku dabariday dalmar waxaana idiin soo jeedinaya faarax xagga farsamadan waxaa inoo hayay misisniimango intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno sidaa nabadgeli